الحمد لله الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من عطاه تفرد بالجلال والجمال والكمال له الحكمة البالغة والقدرة النافذة لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهو شديد المحال وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على خلق الله أجمعين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الخليقة حتى علم الجاهل وأرشد الضال وأصلح المختل فجزى الله عنا نبينا وحبيبنا وقائدنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد أحبتي في الله فرصة غالية هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك يهل علينا شهر كريم فيه من خصال الخير والمكارم ما ليس في غيره فهو فرصة عظيمة ومنة كبيرة ومنحة عظيمة من رب كريم لطيف بعباده يرضى لهم الطاعة والإيمان ويكرهم الله ويكره لهم الكفر والعصيان شهر من وفقه الله لصيامه وقيامه رزق التقوى وهي أغلى ما يحرص عليه المؤمنون فإن التقوى رأس مال المؤمنين وهي سبب الفلاح في الدنيا والآخرة فبالتقوى تكون السعادة والهناء وبها يكون الأمن والرخاء قال عز في علاه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون عباد الله إن بلوغنا رمضان سالمين نعمة من الله يجب علينا شكرها لأن كثيرا منا اخترمته يد المنون قبل حلول الشهر الكريم أو أو أبتعته الأسقام والأوجاع فوق سرر المستشفيات ومنعته من المنافسة في موسم الخيرات واكتساب الدرجات أو ألجأته الظروف القاهرة القاسية أن يطوف في بلاد الله الواسعة يمشي في مناكبها رافعا عصا الترحال طلبا للقمة العيش وبحثا عما يقيم أوده أو يسد رمقه وكل هؤلاء جميعا محرومون من هذه النعم إما كليا أو جزئيا قال الجليل ربنا عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد عباد الله إن وصولك إلى رمضان وشهودك هذا الشهر الفضيل يعني أمورا عدة أولها أن تسعى غاية سعيك في الوصول إلى غفران الذنوب ومحو السيئات استفادة من هذه الفرصة الصالحة التي قد لا تتكرر في المستقبل تغريبا فيما يخصك أنت أخرج أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر فقال آمين ثم قال آمين ثم قال آمين فقيل له في ذلك فقال إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين وليس ذلك إلا أن أسباب الغفران في شهر القرآن كثيرة ومتعددة وما يعجز عنها إلا خائب خسران ثانيا الاقتداء برسولنا الكريم في كيفية صيامه وقيامه ودعائه وعدم الابتداع في دين الله قال عز من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال العلامة ابن القيم عليه من الله سحائب الرحمة وكان من هديه في شهر رمضان الإكثار من أنواع الطاعات وكان أجود ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره من ال- من ال- من الأشهر ثالثا رمضان رمضان فرصة للتدرب على الأخلاق الفاضلة والتخلص من الأخلاق الرذيلة رابعا اجعلها حبيبي في الله فرصة صانحة للتخلص النهائي من العادات المضرة التي كلفتك كثيرا وتكلفك كذلك في حياتك وبعد مماتك نسأل الله الكريم بأسمائه وصفاته أن يمن علينا بفضله وأن يتقبل منا اليسير ويتجاوز عنا اليسير إنه نعم المولى ونعم النصير أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله موضوع ما أنت أين خبدنا كفو قاضينا سيدا لو لو هي وفرصة قالقة ee kaabiga inagu soo haysa fursaddaa qiimaha badan ee ilaahay sanadkiiba mar ina soo mariyo waa fursad u baahan in lagu baraarugsanaado lana isku baraarujiyo la isku tirtirsiyo sidii looga faa'iidaysan lahaa faa'iidada ugu badan eed ka faa'iidaysan karto inaanad u yaraysanin waayo waa fursad inay adiga kugu soo noqnoqon ilaahay og yahay sidaa awgeed waa inaad tidhaahdaa lacalla haadihi aakhiru ramadaan markaad rabto inaad si wacan uga faa'iidayso waxaad maskaxdaada gelisaa ma laga yaabaa inay tahay ramadaankii ugu dambaysay qofka sidaa aaminaa si weyn buu u dadaalaya ama hadduu aamino waxay ka mid tahay ramadaano badan oo kuu soo socda wuxuu is odhan doonaa tanna iska hobshee oo iska dayac oo ha dadaalin kuwa dambena dhexda xidho oo dadaal taasina wax la og yahay maaha inaad gaadhina cid ku ballan qaadi kartaa ma jirto sidaa awgeed walaalayaal waa fursada aada u qaaliya fursaddaa ilaahay baa inoo saamaxay oo inoo sahlay oo ugu talagalay inaynu darajaadkeenna dallacno inaynu xasanaad badan galabsanno inuu kasbanno ayuu ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala qofka la waafajiyo ee la gaadhsiiyaa wuxuu waafaqay oo la gaadhsiiyey nicmo aada iyo aada iyo aada u weyn nicmadaana walaalayaal shukri iyo mahadnaq baa ilaahay subxaana wa tacaala inagu waajibiyey haddaynu mahadnaqno oo aynu ka faa'iidayno waa laynoo kordhinayaa khayrka haddii kalena halis baynu daaqayna wuxuu ilaahay leeyahay lain shakartum la'asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid nicmooyinka waaweyn waxaa ka mid ah adigoo nabad qaba oo bad qaba oon xanuunsanay safarna ahayn inaad ramadaan xaadirtaa waa minxo weyn waa gallad weyn waa nicmo ilaahay inuu bixiyo waxaa lagu garan karaa laba arrimood mid weeyaane khayraadkaas ku soo arooray bisha markaad akhrido waad garan kartaa qofku inuu ramadaan gaadhaa intay leeg tahay waxaa kaloo garan karaa qofka eega dadkii ka qaday dadka ka qadayna waa dhowr qolo qolo waxay uga qadeen si nihaa'iya waa dadka intay geeridu la kulantay malakulmowdka xilligiisii uu u yimi iyadoon bishii la gaadhin ama lagu dhow yahay ilaahay oofsado oo qubuuraha lagu daro kuwaasi toos bay uga qadeen wixii horunbaa loo xisaabinayaa laakiin tani xisaabta uguma jirto qolo kalena waxay ka qadeen iyagoo nooloo soo taagan ayay bishii sidaa ku dhaafaysaa waa qolada aan madaxda u qaadin inay bili soo gashayba aan danka lahayn hadduu wax cuni jiray halkiibuu ka sii wada hadduu alla caasii jiray halkiibuu ka sii wada hadduu balwado iyo balaayo yaqaanay bartiibuu ka sii wada inay bishani soo gashay iyo inaanay soo gelin isaga xisaabta uguma jirto qaarkoodna waxaba u sii dheer wuxuu u diyaar garoobaa siduu xaalaan u karin lahaa oo kuwa ilaahay caasiyey ee maalinta ramadaan cuntada daldalaya siduu ugu caawin lahaa oo ugu sahli lahaa lacagna uga guran lahaa qoladaana iyagoo soo taagan ayay ramadaan dhaafaysaa laakiin isku dhaafid maaha ninkii ilaahay oofsaday alla kacaystay laakiin kan dembi baa u socda halkuu xasanaad ka faa'iidi la dunuub aan sahlanayn oo fara badan ayuu ka qaadanaya laba qolo oo kalena si jusiyana ayay ramadaanku u dhaaftaa waa qofka ilaahay subxaana wa tacaala xanuun u keeno ee sariiraha jiifa halkay inagu nicmaysannay aynu caafimaad qabno aynu xoogannahay isagu waa dhulyaal siraashkuu jiifaa ma hinqan karayo ama waa la soo hinqinaya ama kolee baa ku socota qofkaasina waa xanuunsanaya ilaahay subxaana wa tacaala cafo sariican ha siiyo ramadaan inala inala soomi maayo waa laga yaabaa inuu qaybo ka soomo laakiin qofkaasoo kale ilaahay taanis buu u furay markuu caafimaado ayuu dib ka soomaya mid kalena duruufaha u saamixi waayeyo socdaal buu ku jiraa nolol buu raadinaya ama hawlo kale u qabsanaya ama cid buu ku socdaa isaguna socdaal buu ku jiraa isaguna xilligaa soomi maayo uu ka cadinaya laakiin cadilaanta labadani waa kumeelgaad maalintaa uu kani caafimaado kana uu dhulkiisii ku laabto ayuu dib ka soomayaa afartaa qoloba waa ay ka qasan yihin laakiin intii kale ilaahay nabadqab ku gaadhsiiyo ee alla waafajiya waa inay ilaahay aada iyo aada ugu mahadnaqaan qalbiga waa inay ka mahadnaqaan carabkana waa inay ka mahadnaqaan xubnahana waa in looga faa'iideeyo sidii looga mahadnaqi lahaa walaalayaal mahadnaqa ilaahay waxaa ka mid a iyo ramadaan xaadiritaankeedu macnayaashay kuu samaynayso ugu horayn inaad ku dadaasho sidii dembiga lagaaga dhaafi lahaa ramadaan waa mawsimkii laysku nadiifin la dunuubta quluubteenna madoobaysay ee ina cuslaysay ee nolosheennii adkaysay ee roobka inagu yaraysay ee dhulka inagu gubtay waa dunuubteenna e waa xilligaynu ka takhallusi lahayn xilligan waa taanis weyn waa fursad qaaliya dunuubtaa inaynu ka takhallusno qof walowba niyadda ku qabo ilaahayna ka bari inuu ilaahay kuu yasiro waxyaalaha dunuubta lagu dhaafo oo aada iyo aada u badan bisha ramadaan imaam axmed wuxuu warinaya min xadiisi abi hurayra rasuulku sala allahu calayhi wa aalihi wasalam mimbarkuu fuulayay kaabadihiisa aamiin baa laga maqlay oo aamiin baa laga maqlay oo mar saddexaad buu ku celiyey cid la hadlaysana waa la waayey saxaabadu waa wareysay yaa rasuula allah oo ficil aanad samayn jirin baad samaysay adaan cidiba kula hadlay ayun baanu aamiin kaa maqlay maya buli waa layla hadlaayey idinkaan maqlay jibriil baa ii yimid saddex arrimood ayuu iisoo bandhigay mid baa inaga khusaysa labada kalena waa ku darsanaynaa mid waxa weeyaan man adraka abawayhi axadahumaa aw kilaahumaa qabla fi lkibari falam yadkul bihima aljanna fadakhala annaara faabcadahu allah qofka labada waalid soo gaadha midkood ama labadaba oo weynaaday oo intuu u dadaalo oo baari u noqdo janno ku geli waayo oo sidaa naar ku gala kaa ilaahay ha ku fogeeyo taanis iyo fursad buu dayacay wuu garan waaye ilaahay ha ku fogeeyo aamiin baan idhi waxaad isweydiisaa walaalayaal qofka soo dhigay arrintu waxa weeye waa malaku jibriil waa afdalu khalaa'iq illaahi fi samaa yaa u jawaabayo aamiin leh khalqiga ilaahayba ciddii ugu fadliga badnayd oo nabiy llahi maxameda sala allahu alayh waaalih wasalam marka ciddaa habaar baa ku dhacday aan laga soo waaqsanayn waa fursad khatara oo dayacay qofka labaadna waa ninka rasuulka sala allahu alayhi waaalih wasalam lagu soo aqaado oo isagoo awoodi kara inuu ku salliyo ka bakayla inuu dibnaha dhaqaajiyo uhaa sala allahu alayhi waaalih wasalam isagoo odhan lahaa ayuu iska aamusay kaasina hadduu sidaa naar ku galo ilaahay ha ku fogeeyo aamiin buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam liannahu min adkhali lbukhalaa ka kale waa kaynu u soconee ka ay ramadaan u bilato ee ka faa'iidaysan waaya ee dembigiisa lagu dhaafi waayo ee sidaa naar ku gala faabcadahu allah kaana ilaahay ha tukhaantuqiyo meel dana ha ka tuuro aamiin buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam walaalayaal si dhayana looma habaarin waxa loo habaarayaa waa bil arrimo fara badan oo dunuubta lagu dhaafay leedahay soonkeedoo keliya lagaaga dhaafaya wuxuu rasuulkeenu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man saama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min dembi dembigii horaa laga dhaafaa hadduu ramadaanta u soomo iimaan uu alla rumaysan yahay iyo ajardoon oo wax kale ugu jiri taas waa mid ta kale qiyaamka iyo salaatuleylkana waa lagaga dhaafa man qaama ramadaana iimaana waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min dembi wixii dunuubtiisa horeeya lagaga dhaafa umuuro fara badan oo dunuubta lagu dhaafo ayay leedahay marka walaalayaal qofku waa inuu ugu talagalo uu ugu dadaalo oo ilaahay baryo oo alla isku xidho sidii bisha uga bixi lahaa maalintaynu iidayno isagoo saafiya oo xaashe cad ah waana dhacaysaa wamaa dalika cala allahi bicasiiz ilaahay kuma adka adigu bay kugu xidhan tahay iyo dadaalka iyo sidaad alla isugu xidho qodobka labaad walaalayaal waxa weeye ramadaan marka aad joogto eed soomaysa eed salaadeesaed qur-aanka akrinayso ilaahay daalkaaga iyo gaajadaas iyo haraadkaaga dankama laha ilaahay waxba u kordhin mayso haraadaad haraado laakiin waa maydaan iyo madrasa laynagu tarbiyaynayo oo la doonayo inaynu alla kacabsiga gaadhno waxaa la rabaa inaynu ka faa'iidno soonka inaynu alla ka cabsanno oo ilaahay qalbigeenna ku weynaado oo markaynu ficil samaynayno su-aal isweydiinno ilaahay ma kaaga raali noqonaya ise uu kugu cadhoonaya yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun qofka soomay ee alla kacabsi gaari waayaa soonkiisu wuxuu ahaayuun gaajo iyo haraad keliya ayuu ahaa waayo xikmaddii loogu talagalay baanu gaadhay alla kacabsiguna waa kaynu ku barwaaqaysanayna adduunyada walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaai waalard haddii dadka magaalooyinka deganay alla ka cabsadaan ilaahay samaawaadku u furaya iyo barakaadka arlada haddii kale waxaa imanaya inay ku gubataba oo dunuubtoodu arlada kharibto oo roobku yaraado oo raxmaddu yaraato oo barakaadkii kala yaraadaan jannadana waa lagu hela wa tilka aljannatu alatii uuridtumuuha bima kuntum tacmaluun marka walaalayaal qofku waa inuu alla kacabsi ku dadaalo waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeye rasuulkeena kariimkaa sala allahu alayhi wa alih wasalam inaynu ku dayanno siduu u soomi jiray iyo siduu salaatuleylka u tukan jiray iyo taraawiixda sida uu qur-aanka u akriyi jiray siduu sadaqada u bixin jiray siduu qaraabada u xidhiidhin jiray siduu masaakiinta u caawin jiray siduu khayraadka u badin jiray waa in lagu dadaalo waayo dayashadeenna keliya waa rasuululahi moxamed sala allahu alayh waaalih wasalam waxaynu iska ilaalinaynaa inaynu bidco la nimaadno oo si aanu nebi moxamed ilaahay u caabudin aada u caabudin soonkaagu ha noqdo soonkii nebiga calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli markuu rasuulku leeyahay sidaan u tukan jiray u tukada macnaheedu salaadoo keliya maaha waa cibaadaadk oo dhan sidaan u soomi jiray u sooma sidaan u xaji jiray u xaja sidaan u tukan jiray u tukada sidaan sakada u bixin jiray u bixiya dhammaan acmaasha aniga igaga dayda wey laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxaan walaalayaal sidaa u leenahay laba arrimood waa mid eh dadka waxa dhacda in bisha ramadaan intuu qiiroodo oo xamaas galo oo uu jeclaado khayraadka inuu ka tallaaboba xagkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam warhadan waxba yeeli mayse saw khayrun maaha badso saw khayrun maaha badso sharci maaha khayrka waa la bas khayrka waa la badsadaa laakiin maxaa lagu badsadaa intuu rasuulku gaarsiiye lama dhaafiyo rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu u weysaysan jiray saddex saddex markay ugu badato haddaan idhahdo waa khayr oo shan shan baan u weysaysanayaa weysadeedu waxay noqonaysaa ka kac mabaad weysaysanin imaam maalik buu nin u yimi wuxuu uhi imaam maaligow marka madiine la joogo halkee laga xidhanaya markaasuu yihi dalxulayfa ayuu rasuulku ka xidhaa iyo albayda meesha la yidhaahdo sui haddaan masaajka ka xidha ka warran masaajka nebiga haddaan ka xidho ka warran su yihi maya halkaa ka xidho oo waa dhowr mayle dhowr mayl weeye ma wax kalaan dhiman dhowr maylun baan ku daraye suu yihi haayo waxay u noqonaysaa waxaad aaminaysaa khayr nebi moxamed uu samayn waayey inaad adiguga dheeraysay na adigu siyaado ku dartay ayaad aaminaysaa taasaana sharka ugu weyn ah waxaanuu nebi moxamed samayn ha samayni bal may kilomitr ma ahe taa ka noqoto ha ku darin taraawiix hadday noqoto sidii rasuulku sala allahu aleyh wasalam u tukan jiray qur-aanka intuu akhriyi jiray waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi qofka qur-aanka ku dhammeeya saddex maalmood wax ka yar ma fahmaya qur-aanba haddaad tidhaahdo waa cilligii qiimaha badnaaye maalin ku dhammee ama gelin ku dhammee waxa weeyaan wax adagba weye mana soconayso xataa bacdu salaf haddii laga sheegay hadyu nabiy sala allahu aleyh wasalam ayaa khayru lhadyi hadyu maxamed sala allahu aleyh wasalam qodobka labaad walaalayaale qodobkaa ku jira waxa weeye rasuulku wuxuu caado u lahaa calayhi afdal salaati wasalaam cibaadaadka waa badbedeli jiray iyadaana qofka u fiican ma daalayo cibaadaadku noocnoocaynaya markuu salaada waxoogay tukado cibaado kale u wareegaya oo dikriya markuu waxoogay ku jiro sadaqu u wareegaya mar kale qaraabuu xidhiidhinaya mar kale muslimiintu caawinaya mar kale alamru bilmacruuf wanahy can munkar dadku wanaagga falaya cibaadaadku noocaynaya mana daalayo aakhirana wuxuu filayaa in albaabada badan looga yeedho albaabka soonka looga yeedho ka sadaqada looga yeedho ka salaada looga yeedho ka jihaadka looga yeedho midba looga yeedho halkaasuu rajaynaya dadkii qiimaha badnaana saasay ahaayeen hal dhinacyay kaaga dhegi hal dhinac hadday kaaga dhegto khayr waad kalabsanaysaa waad kasbanaysaa waad samaynaysaa laakiin waxa ka wacan adigoo badiya oo wajiyo badan oo khayr ah naftuna way daashaa ina annafsa maluula fanawichaa lilkhayr khayrka u yar dudu oo kala dudu rasuulkuna sal allahu alayh waaalih wasalam rabadaanta aad buu ugu dadaali jiray sadaqada dadka sooman ee masaakiinta aynu jiiraanka nahay mid xilligaa rabadaanta ha laga warhayo oo ha lagu dadaalo walaalayaal qodobka afraad waxa weeye ramadaan waa xilli lagu tarbiyoobo akhlaaqda wanaagsan laga takhalluso akhlaaqda xun waa xilliga sabirka la barto iyo dulqaadka iyo inay dadku isu dulqaataan iyo in la kala roonaado wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam faida kana yawmu sawmi axadikum falaa yarfut walaa yaskhab wain saabahu axadun aw qaatala falyaqul inii saa'im maalintaas sooman tahay afxumo iska ilaali iyo haasaawe iyo umuuraha dumarka ku saabsan ha soo hadal qaadi qayla iyo inameelaha ka qalaadana iska ilaaliyo codkaaga hoos u dhig haddii lagula caytamo amaba lagula dagaalamo waan soomanahay dheh khalaas waa akhlaaqda wanaagsanayd baad ku tarbiyoobaysaa si camaliya oo baragtikal aad u fulinaysaa dhaqankii wanaagsanaa kii xumaana waad iska ilaalinaysaa waa meydaan aad u qiimo badan waxaan walaalayaal kusoo gabagabaynayaa qodob aad iyo aad u muhiima fursad weeye ramadaantu lagaga takhalluso caadooyinka xunxun eeyna berrinsaday iyo balwooyinka ilaahay aanu ogolayn rasuulkuna aanu ogolayn diinteennu aanay ogolayn ee inala daadegay ee ina dumiyey ee ina burburiyey bisha aynu ka faa'iidaysan caadada xun ee qaadka la yidha iyo sigaarka iyo heesaha iyo dumarka isqaawinaya iyo waxyaalaha noocaasa aynu uga faa'iidaysanna bishaa qof kastoo muslimii go-aan ha gaadho intuu isxisaabiyo halkii uu ugu liitay bishaa ha raaciyo mayda bishaa shaydaanka la xidhayo iyadana ha xidhayo shaydaankii ha raaciyo walaalayaal in badanna waynu ka hadalnay bahalka qaadka la yidhaah maanta miyaynu sooma oginin in dowladihii gaalada een ilaahayna garanay aakhirana garanay wax allo waxay garan aanay jirin ayaa ka fadhiistoo go-aan ka gaadhay ingiriis baa joojiyey innaguna waa ku mamannahay qaar baa waxay ku odhanayaan ingiriisku wuxuu u joojiyey in khamriga loo leexdo subxaana allah subxaana ma awal baa khamriga laga cagana ma awal baan la cabbi jirin waa cabbi jireen qaar badanna waa cabbi jireen laakiin waxay ogaadeen khamrigu waa daroogo khatar ah laakiin waa daroogo ay xilli gaara cabbaan laakiin kani waxa weeye xilli walba waa la wadaa qayrkii iyo qayr xigeenkiiba waa ka reebaya gaalo go-aan bay ka gaadheen islaamkiina go-aan kamay gaadheen doqonnimada ugu weyne waa taa wey gaal baa go-aan ka gaadhay adna waad ku daba dhegan tahay walaalayaal hadduu khayr leeyahay dadkii qiimaha badnaa ee inaga qiimaha badnaa baa inooga horrayn lahaa waynanu ognahay qof kastoo caqligii wuu ka garaabayaa bahalkaasi xumaha uu leeyahay iyo culaysku inugu hayo iyo siduu inoo cadibay iyo siduu inoo dhibay waa laga warhaya bal markaa walaalayaal inta go-aan guud laga gaadhayo nin walooba naftaadaa lagu weydiinaya hadduu wax kuu soo sidana horaan loo gaadhi laha faa'iidada ama ilkuu kaa guri ama ooriduu kaa diri ama ubadkuu kaa balayn ama jeebkuu kaa marin ama adduunyadu kaa qarribin ama cudurruu kugu ridi ama cilaaj baad geli haddaad ka hadhi weydo kunkaa oo arrimooduu leeyahay midun baa kugu dhacaya wax alla waxaad ka gaadhayso wanaagsanna ma jiro bishaa ha laga faa'iidaysto oo waxaa kaloon uga digayaa walaalaha intay bishaa ka caagaan maalinta ciidda ula soo kala baxaa ee miyaa loo nasanayay baalka ninku markuu soddon maalmood ka joogo ee uu maalintaa usoo diyaar garoobo miyuu u nasanayay wuu u xiiq tirinaya baan isleeyahay toobad kama ahay hadday toobad tahay mabuu ku laabteen walaalayaal aynu xilligaa ka faa'iidayno jaaniska aynu ka faa'iidayno bahalka sigaarka la yidhaahna ka daran isagana ha la raaciyo kuwa heesaha ku belaysan dumarka qaawan ee aan xijaabkii sharcigaa xidhnayn waxa weyaan iyaguna ilaahay ha ka baqdaan oo jirkooda ha asturaan oo bishaan ramadaan iyo wixii ka dambeeya toobadooda toobad nasuuxaa ka dhigaan dhammaanteenna qof kastaa wuxuu leeyahay cilal meelo ayuu ka ayuu ka ayuu ka qalloocaa meelaha iska toosinno bishaa inagoo mudha oo ilaahay raalli inaga yahay inuu ka baxno ilahay taasaynu weydiisanaynaa ilahay dembigeenna ha dhaafo dembiga waalidka alla ha dhaafo ilaahay bisha khayr qaba nabadqab inagu gaadhsiiyo nabadqab ilahay inagu gaadhsiiyo ilaahay camal saalixayna waafajiyo camalkana allah inaga aqbalo miisaanka xasanaadkeena allah inoogu daro intii dhibatay allah u naxariisto inta dhibaataysan ilahay dhibkaas ka kor yeelo ilaahay madar khayr qaba ha inoo shubo madar khayr qaba allah inoo shubo kuwa dhibaatadu haysa ilahay dhibkaa ka kor qaado dad badan baa xanuunsana ilahay caafimaad sareecna allah siiyo caafimaad sareecna allah siiyo caafimaad ay ku soomaan ay ku ciidaan allah siiyo ilahay taasina weydiinaynaa kuwa deynta lagu leeyahy deynta allah ka soo bixiyo kuwa dembi la-aanta u xidhanna ilahay ha ka soo furfuro ilaahay muslimiinta ha u gargaaro meelay joogaan ba allah ha u gargaaro allahuma ansur alislaam walmuslimiin waadil ashirka walmushrikiin acdaaka acdaa diin ya raxmaan ya raxiim allahuma abrim lihadi lummati amra rushdin yucazu fi ahlu طaaca ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين